wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowla diini ah oo socday muddo toddobaad ah waxay degmada kamsuuma ee gobolkaas ugu soo gebagabaysay nabadoonada beesha jariirweyne qeybtooda degta gobolka jubbada hoose dowladan diiniga ah oo loogu magac daray suldaan cabaas oo ah suldaankii jariirweyne ee jubbooyinka kaas oo maraykanku ku dilay duqeyn diyaaradeed ayaa waxay nabadoonadu ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah gebagabada dowladda waxaa la dhigay xaflad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culimo nabadoonno iyo waxgaradka beesha jareerweyne taas oo ka dhacday degmada kamsuuma ugu horeyn suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha jareerweyne ee labada jubba ayaa ka hadlay xafladda isagoo dardaaran muhiim ah u jeediyey nabadoonada beesha jareerweyne ee dowladda la soo xiray nabadoonadii jubbada hoose oo lanqabadii dowrada ee maylisinka rabe casharadii meelaysan ka qaadateen iyo duruustii qaadateen in naftan horta waa la iska bedelo guriga kadibna waa la iska bedelo daraska waa la iska bedelo si guud ahaan dadkiisa mas-uulka kaa tagna isbeddel in laka helo sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay suldaanka beelaha direed suldaan xaydar iyo suldaanka beesha warday suldaan macalin maxamed cabdi duuba ahna afayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose adanka iyo suldaankiina guud iyo salaadiinta dhammaan beesha reer jareerweyne waa u mahad celinaynaa iyo culamaau diinkeeda waxaan igi sugaynaa laakiin insha allah beesha reer jareerweyne xamlada socoto afgooy inay qabtaana rajaynaynaa insha allah
naftaad marka maalin walbana way socotaa ilaahayna kuwa dooranaya kuwana way sugayaan sooma marka annaga waa kuwii sugayaan leeninahay maalin walbana hadda inaan sugno xafladaha iyo meelaha aan taagnaana mehe waa inaan saaxada insha allahu tacaala ka hadalno xabadeennan ee gaalo ka maqasho insha allahu tacaala sheekh maxamed balle iyo sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa goobjoog ahaa xafladda lagu soo xirayay dowlada muddada toddobaadka ah u socday nabadoonada beesha jariirweyne ee jubbada hoose waxayna goobta ka jeediyeen dardaaranno muhiim ah iyagoo soo hadal qaday ahmiyadda ay nuqabada u leeyihiin bulshada dowladan loo qabtay nuqabada jubbada hoose ee beesha jareerweyne waa weye dowro aad iyo aad u qiimi badan oo aan la dhacnay weeyaan hadafkeeduna boorka ayuu ku yaallaa waxaa hadaabteeda ka mid ah in macnaha kor loo qaado nuqabada iyo humuumtooda iyo waxay higsanayaan ragga meeshan maanta dowlada loo xidhiyo kuwa keliya salaadiinta soomaaliyeedba waxaan leeyahay maanta diinta nebi maxamed idinkay marti idiin tahay sala allahu caleh wasalam raayada nebi maxamed idinkay marti idiin tahay waxana waa taariikh isqoraysa waxaa ammaano idina maanta dhiigga shuhadadoo dhan midku ammaano maanta idin yahay qaar ka mid ah nabadoonadii dowladda lasoo xiray ayaa warbaahinta alfurqaan waxa ay ka waraysatay duruustii ay dowladda ku qaateen iyagoo sheegay in go-aankooda uu yahay in ay gaarsiiyaan bulshada ay hurmuudka u yihiin dowladda walaalo waxay socotay muddo isbuuc ah ayay socotay insha allah maantaana joognaa qatinkeeda iyo soo xirkeeda dadkaasaan ka mid ahaa walaalo waxyaabo badan ayaan ka faa'idnay xilligaan dowladda soo gelaynay iyo xilligaan maanta ka baxayno waxay noqonaysaa tacriiq iyo waxyaabo badan aan ku sheekayn doono bulshada aan ka soo jeedno ama aan hor hayno insha allahu raxmaan waxyaabo badan aan kula noqon doono ayaa jiri doona hadduu ilaa yidhaahdo wacyigayna aad buu u kobcay ilaan dadka qalbiga bini'aadinka wuu miriraa mirirkana waxaa laga tirtiro waa diinta islaamka marba haddaynu diinta islaamka wax ka qaadanay ashara aan qaadanay towbadii in ilaahay loo noqdo toosnaantiina loo akhriyey waa dareemi kartaa waxaa annagu iskaa bedelnay ugu dambayntii sheekh axmed abu yuunis oo ah waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo xiray dowladda wuxuuna bogaadiyey beesha jareerweyne beesha jareerweyne waxaad moodaa in tallaabo oo sii dheer sii qaadayso taas oo tusinayso in maanta dadka ay mas-uuliyadda ka dhigayaan oo ummadda horkeenayaan oo nabadoon u noqonayo in uu yahay qof diinta rahmaanka oo bartay qof diinta feensan in maanta loo dhiibayo hilka taas oo tusinayso in maanta ummadda ay noqoto ummad diimeed dowladaan ku jirnay iyo hafladii maanta aan joogno halkan ayaa ku soo xeraynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa muddooyinka ugu dambeeyey dardargelisay dowlaadka diiniga ah ay u qabanayso bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo hadda gobolka guud ahaanba laga dareemayo horumar dhanka waxbarashada ah tana ayaa timid kadib markii maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu isku howlay in ummadda uu ka saaro jahliga islamarkaana uu baro diinta islaamka si ay u noqoto mid wacyigeeda diineed oo sarreeyo